أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen khamiis ah taariikhdun ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weeraro kala duwan oo khasaare nafeed iyo mid hantiideed lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka kala dhacay gobolada wajeer iyo mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya taliska isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee la magac baxay atmis ayaa mar kale shaaciyey inay la daaladhacayaan dhaqaaliyari baasan xilli midowda afrika uu raadinayo isbahaysi kale oo bedela atmis wixii ka dambeeya labada kun shan iyo labaatanka mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ayaa maanta goob fagaare ah ku ogay labada ragcadood ee salaada roobdoonka wilaayada jubbada hoose ayaa eheeladooda ku wareejisay dad maxaabiis ah oo mujaahidiintu ay kusoo furteen weerar ka dhacay deegaanka buula xaaje ee hoostaga magaalada kismaayo wilaayada gedo ayaa mashruuca kubcinta dhanka xoolaha ah u samaysay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan imikana war deg deg ah wariyaheenna ismaaciil salaad ayaan wax ka weydiinay aad baad u mahadsan tahay walaalka dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada ceelleer ee wilaayada galgaduud dagaaladu waxa ay yimaadeen ka gadaal markii maleeshiyaadka murtadiinta ay duulaan ku soo qaadeen deegaano ay ku sugnaayeen ciidanka mujaahidiinta oo ku yaala duleedka magaalada ceelleer balse ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa murtadiinta ayaa ka hortegay duulaanada halkaasina maanta duhurnimadii waxaa ka dhacay dagaallo aad u qaraar oo u dhexeeyay ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in khasaare iyo jab xooggan maanta la gaarsiiyey murtadiintii duulaanka soo qaaday oo si weyn loogu jebiyey dagaaladaasi allah ayaa ku mahadsan ee murtadiinta maanta jebiyey tirada khasaaraha murtadiinta gaaray ee saraakiisha mujaahidiintu ay noo soo gudbiyeenna waxa ay tahay in dagaaladii maanta lagu dilay toddobiyo toban askari oo murtadiin ah oo labiyo toban ka mid ah bakhtigooda ay uga carareen goobta dagaalka oo ciidanka mujaahidiinta ay dul istaageen bakhtigoodana ay hayaan sidoo kale waxaa xusid mudan in qoryihii ay siteen labiyo tobanka bakhtigooda ay ka carreen cadowga ay mujaahidiintu qaniimaysteen shan bakhti ah ayaa lagu soo warramayaa inay murtadiintu geeyeen degmada ceelleer iyo koob iyo labaatan dhaawacyo ah oo garaab ay ku jiraan marka allah ayaa ku mahadsan oo maanta jebiyey murtadiintii duulaanka kusoo qaada deegaano ku yaala duleedka celleer xaaladda goobihii dagaaladu ay ka dhaceenna iminka waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta uga haya weeraro kala duwan oo khasaare nafeed iyo mid hantiideed lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolada wajeer iyo mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa inoo faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jira dagaallo toos ah iyo kamiin ay bakhti iyo dhaawacyo ku noqdeen sarkaal iyo askar kufaarta kenya ah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah gobolada mandheera iyo wajeer ee ku wada hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya weerarka waxa uu ka dhacay gobolka wajeer ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta kenya ee deegaanka kontonka dhinaca mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee degmada lafey isla mandheera waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey dagaalkan intii uu socday waxaa gubtay teendhooyinkii kufaarta uga dhisnaa gudaha xerada khasaaraha waa dhaawaca laba askari oo kufaarta kenya ah isla mandheera waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka finnow ee hoostaga degmada lafey dagaalka kadib waxay ciidamada mujaahidiinta duleedka deegaanka finnow kamin u dhigeen kolonyo kufaarta kenya ah khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac ah ayaa kufaarta halkaasi ku gaaray goobta kamiinku uu ka dhacay waxay kufaarta kaga carareen saddex bakhti ah oo kale ah sarkaal dhakhtar iyo askari dhinaca kale koonfurta dalka soomaaliya gaar ahaan wilaayada baay waxaa faahfaahina laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen eleboorka magaalada baydhabo dhaawaca waa halgaal oo caddaan ah oo ka mid ahaa shaqaalaha u n-ka sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya iyo saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka awdiinleh ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qarax ah ka fuliyeen goob ay fadhiyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala gudaha degmada waajid dhaawaca waa hal murtad dhanka wilaayada gado saaka ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee degmada ceelwaaq waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xeradaasi howlgalladan ka kala dhacay gobollada mandheera wajeer iyo wilaayada bakool baay iyo gado waxay muujinayaan sida dhiigbaxa xooggan uu ugu socdo cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid bukhaari taliska isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee la magacbaxay atmis ayaa mar kale shaaciyey inay la dahladhacayaan dhaqaalyari baahsan xilli midowda afrika uu raadinayo isbahaysi kaleh oo bedeli lahaa atmis wixii ka dambeeya labada kun shan iyo labaatanka cali aadan cabdulaahi caliyareh ayaa warbixintaasi inoosii ambaqaadaya
shabakada al-jaziira ayaa daawacday warbixin dheer taasi oo ay kaga hadlayso dhibaatooyinka iyo ciidamada kufaarta afrikanta kula kaceen dadka rayidka ah gaar ahaan dilalka iyo dhaawaca ay ka geysteen qaybo ka mid ah shabeellada hoose waxa ay shabakadu sheegtay in dadka soomaaliyeed ee kufaartu dileen aysan helin wax magdhow ah saraakiisha sare ee taliska ciidamada kufaarta afrikanta ee atmis ayaa shabakada u sheegay in arrintaasi ay sabab u tahay dhaqaale la-aanta haysata isbahaysiga maxamed elemiin suwef oo ah madaxa midooda gaalada afrika ee atmis ayaa sheegay in isbahaysigiisa uu wajahayo dhibaatooyin dhaqaale oo xoogan kaasi oo uu tilmaamay inuu khatar gelinayo mustaqbalka howlgalkaasi shabakada oo soo xiganaysa fariin cod ah oo uu suweyf u diray al-jaziira ayuu ku sheegay in taliska uu wajahayo xaalad dhaqaale la-aan ah oo aada u daran taasina ay keentay in xitaa ku fikiraan inay joojiyaan howlgalka ashaadladirarka ah ee ay kaga jiraan soomaaliya wuxuu sheegay in aysan jirin maalgelin ku filan oo ay kusii wadi karaan duulaanka ashaadladirirnimo wuxuu kaloo tilmaamay in mustaqbalka howlgalkiisa uu halis ku jiro iska baddaa in atmis bixiso magdhowga dadka rayidka ah ee ay ku dileen deegaanada ay duulaanka ku joogaan waxaan la kulmay qoysaska dadka aan dilnay waxaan u sheegay in atmis ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale waxaan la kulmay qoysaska dadka aan ka dilnay waxaan u sheegay in atmis ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale heer aan gaarnay inaan ka fikirno inaan joojino howlgalkooda ayuu ku sheegay maxamed elemiin suwef fariin cod ah oo u diray al-jaziira sanadkii hore ayuu suwef sheegay in isbahaysigiisa ashaadla dirirka ah uu u baahan yahay laba milyan oo dollar oo ay ka helaan dowladaha saliibiyiinta ah ee dhaqaalaha ku bixiya ciidamada kufaarta afrikanta si ay isaga xalliyaan duruufaha tirabeelka ah ee ku gadaamin balse taasi loo awoodi waayey mahadsanid caliyare mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ayaa maanta goob fagaare ah ku oogay labada ragcadood ee salaada roobdoonka allahu akbar الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين musallaha shahiid sheekh mukhtaar abuzubeer waxaa maanta barqadii mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo bulshada degmada buqa qable ku wada tukadeen labada ragcadood ee salaatul istisqaa oo ah salaad roobdoonaah sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljacel oo salaada kadib dadka kula hadlay musallaha ayaa kula dardaarmay in allah loo wada laabto dadkana ay iscafiyaan وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى نما ظلمين annaga ayaa keensanay qayb innaga naga mid ah ayaa keensatay intii kalena waa ka qaban weyday adduunyada waxaad ogtihiin walaalayaal waa doon la wada saaran yahay doon la wada saaran yahay weeyaan oo bad ku socoto doonta ninkii kharribaya oo waxaa weeyaan duleelinaya oo kharribaya wuxuu u baahan yahay gacanta in laga qabto oo laga dhiciyo haddii gacanta laga qaban waayo doontu badday ku qarqoomaysaa biyaa soo gelaya waa la wada halaagsamaya intayna markaa waxaa leynaysa oo macaasidii iyo fasaadka la imanaysa inta kale waxaa laga rabaa inay gacmaha ka qabtaan oo macruufka la faro oo munkarka la reebo ilaahay waxaan weydiisanaya biasmaahi wa sifaatihi roobdeenkeenaan iskugu nimid halkan ilaah naga aqbalo ilaahay tabaaraka wa tacaala istaageenaan iyo maaragta salaadan ilaahay naga aqbalo ikhwaan jazaakum allahu khayran roobka ta'ahura ama dib u dhaca waxaa keena dunuub biniaadamka u galo marka dhammaan dadka muslimiinta waxaan dhihi lahaa waxa maanta na haysto ee roobkii nooga ta'ahuray ee hadduu da'ana barakadii u yaraatay dulmi aan galnay waaye ilaahay tabaaraka wataala aan u toobadkeeno istikfaartaan badinno ilaahay waxaan weydiisanayna inuu roobna siiyo allaahuma asqina alkhayta waalraxma walaa tajcalna min alqaanidiin ilaahu roob khayr qabaan ku weydiisanayna ilaahayo magacyaadaan kugu baryayna sifaadkaadaan kugu baryayna allaahuma yaa raxmaanu yaa raxiim yaa qawiyu yaa casiis yaa jabbaar yaa shakuur yaa man laa ilaaha illaa hu ilaahu magacyadaada iyo weyninkaadaan kugu baryaynaa ilaahu dunuubtaan galnay hanoo qabanin ilaahayow rabbiyo raxmaanoo addoommadaadaan nahay ilaahu ilaahaan adiga ahayn ma lihin rabbiyo rabbi aan adiga ahayn ma lihin ilaahu roobaan ku weydiisanaynaa ilaahu gaalada waxay ku dhawaaqaa sanadkan in abaar tahay rabbiyo raxmaanoo adaan kaaga magan galnay dembiga iyo dulmiga kaa sheegay in adaan kaaga magan galnay ilaahu qowlkoodaas faasidkoo daalimka hanoo qabanin ilaahu roobna sii ilaahayow roobna sii ilaahay roob khayr iyo baraka iyo wanaag qabana sii sidoo kale waxaa maanta salaada roobdoonka laga wada tukaday deegaanada hoostaga degmada buqa qable sida wabxo haraale dabayoodle cadi jameeco aqabooy iyo busley oo wada hoostaga degmadaas wilaayada jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay dad maxaabiis ah oo mujaahidiintu ay ku soo furteen weerar ka dhacay deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey fukkulcaani waa xadiid shariif ah oo laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ahna amar ku socda ummaddiisa taasoo lagu farayo inay u gargaaraan mid ka dhiban ahaahee cadowga maxabuus ahaanta u haysto allah fadligii iyagoo fulinaya amarkaas waxay halyeeyada tawxiidka xarakatu shabaabul mujaahidiin si gaara ciidamada tawxiidka ee jubbada hoose maalinnimadii axadda oo ay taariikhda ku beegneed tobankii bishan rabiicu thaani xabsiga cadowga ee deegaanka buulo xaaje ay ka soo xoreeyeen maxaabiis muslimiin ah kadib weerar xooggan oo ay ku qaadeen deegaanka kuna dileen askar ka tirsanaa murtadiinta iyagoona ugu dambeyn la wareegay gacan ku haynta magaalada dadkan oo u badnaa xoolodhaqatay iyo beerley oo laga qafaashay deegaanadooda ayaa loo geystay dhibaatooyin kala duwan muddadii ay xabsiga cadowga ku jireen ciidanka mujaahidiinta ayaa furashadooda kadib u soo kaxeeyey deegaanada ammaanka ah ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose intaasi kadib maamulka wilaayada ayaa soo dhoweyn u sameeyey waxaana lagu wareejiyey eheladooda kadib munaasabad kooban oo ka dhacday deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ugu horeen maxaabiista oo furashadooda kadib la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii uu cadowga u geystay muddadii ay xirnaayeen shaqadeyda waxaa waaye beere iyo riyer iyo waxbaa iska raacdaa marka anigoo iska joogan baa liisoo qabtay waxay iisoo qabteen anigoo buulahaaja inta imaaday galiir galiiro fuus ku jirtay shubanaya ay gurigay ii qabteen xabsigaan lay dhigay muddo sideed habeenaan ku xirnaay waxay u weedeen inaan inaan al-shabaab ahay qoryaha al-shabaab aan u gada oo maxaan ku yidhahdaa al-shabaab aan la shaqeeya oo kala isdawacaan ay u dacweeyeen habeen kasta markay sagaalka la gaara oo qaadka kuqilaa cabdixabash oo kooxda kooxdaas ah markii qaadka ka dhamaado xilligaas oo saaxlahay asleeyahay iisoo bixi rgaa iisoo bixi iisoo iisoo bogsiyey jirdil iyo ceeji waxaa isoo gaaray jirdil madaxa waa laga garaacay dhabarka waa laga garaacay anagoo xaalada ku jiro oo waa i xirtay habeenaan ugu beri maalinka dambe dhahaas ii xiri bacaas indhaha ii geliyey sidii jid gac ilahay mid hore maxoga aan xanuuni jiray maxoga waan ka jabay il waan beelay maqsas ilahay anagoo yaaban oo nooballan waa cawadaan ku dilaa is leeyahay oo meeshii xabsiga xaarkii iyo kaadada iyo martag iyo bakta quranka dhex aalla ayaa al-shabaab meesha ay amaatay waxay dhanka kala muujiyeen farxadooda mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib waxay u mahadceliyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka soo xureeyey gacmaha murtadiinta shaadala diriirka ah aniga meesha ku xore xalay laysoo qabto waa shan saac marka layfurinayo lix saac ay ahayd haddii muslimiinta alxamdulilah xarakada al-shabaab aas ilaahay inoo keenay farxadayda alxamdulilah anigoo ehli musliminta sirkeeda lihii jibaadaya oo isleeyahay cawada dalada cawada kolleyta inoo taala isleeyahay aas muslimiinta aas ilaahay arka inoogu soo riday maasha allah haddana alxamdulilah haddii gacantan lagu dhi waxa dhibaato ah darbaxato iska dhaaf hataa garabkaana ninka kale lama qabanayo maradaana kor laga qabanayo alxamdulilah xarakada alxamdulilah madaxada kor allah ka yeelay allahan xaaladeeda saas ay tahay oo dhammaanteena xaaladdeeda noocaas ay tahay ayaa waxaa ilaahay noo keenay jundiga ilahay ilaahay noo keenay waana noo furtay marka hadda waa nabad qabnaa alxamdulilah nolou ficnaan macnaha nala siiyey lacag baa nala siiyey hadda alxamdulilah dad walaalahay naala jirnaa waa nala soo dhoweeyey si cadow cadowga noogu soo furtay noogu soo dhoweeyey hadda waa laba nahay alxamdulilah oo meesha nabadoonada waa sidaa nagu wareejiyey hadda alxamdulilah waa wax dhib maqabna waa waxaan joognaa anagoo kacbada joognay noloma tahay anagoo dareemayna farxad ragga qaar ayaa farxad la ooyey waxaan filinayna ma helin waxaba waxay ahaayeen wax aniga noola soo diray camal ay ahaayeen oo in aniga nagu furna ilahay noo soo diray marka alxamdulilah islaamka dhan bulshada bulshada usoo horeysay waayo dad masaakiin oo xoolahooda israacnaya oo darahooda israacnaya dadna waxba ka wadanan oo jirbilaya ilaas saac la dhibaataynaya oo la furtay waa guul islaamka dhan usoo horeysay oo dalka joogo annagoo meesha iskagu jirno oo dayacan waxaan wada samaynaan aan ogeyn hadda wax ehelkayna qaraabayna naga warqabana ay jirin hadda wax dambi leh oo macnaha dad dambi lagu soo qabsaday oo dambi u xiran aan ahayn isaga ciyaaraya lafta meesha guddoomiyaha ka asnuu ciyaaraya muslimiinta ilaahay noo keenay waa ku guulaysana alxamdulilah rabbilcaalamiin waa naala daabay ugu dambeenna mid ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnadii lagu wareejiyey maxaabiistan muslimiinta ayaa si dareen le uga hadlay howlgalkii fariidka ahaa ee mujaahidiinta ay ku soo furteen maxaabiistan kuwaasoo ku jiray saldhiggii cadowga ee deegaanka buule xaaji anigoo ah cismaan nuno cabdi oo ka mid ah nabadoonyadii nimankaas oo dhibaato fara badan iyo jirdil iyo ceeji iyo mashquulaad fara badan ay ka muuqdaan oona waxaa dheer qornihii barjiix ee buule xaaji ayaa maanta eekoo ma arkay caafimaad qabo na lagu soo wareejiyey oo toban beri isaga toban beri xirnaay ayaa maanta na lagu soo wareejiyey waxaan in badan mahadsanatay allaha waaxidka marka kale waxaan u mahad celinaynaa walaayadii ama mujaahidiintii ama al-shabaab guud dadkii wanaagaas badan u sameeyey dhallinyaradan oo meesha ku dhibaatootay oo toban beri ishayo toban beri ku xirnaaday ayaa in badan mahad u celinaynaa annagoo suldaamiintii ayaa maantana lagu soo wareejiyey oo kana tirsan suldaamiintii ee beesha ormala marka insha allah inta jirta waa intaa howlgallada noocan ee lagu soo furinayo maxaabiista muslimiinta waxay mujaahidiinta dhowr jeero hore sidan oo kale uga sameeyeen magaalooyin fara badan oo uu haysto cadowga allah oo aan ku xusi karno magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso halkaasoo ay ka dhaceen weeraro fariid ah oo ugu dambeyn lagu soo furtay maxaabiist muslimiin ah oo aad u tiro badan kuwaasoo ugu dambeyn sidan oo kale loogu wareejiyey ehelkooda mahadsanid bashiir ugu dambeyntii wilaayada gedo ayaa mashruuca dhanka kubcinta xoolaha ah u sameysay xoolodhaqatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo eegaya deegaanka tulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga gedo waxaa laga qiibinayaa sakada xoolaha nool taasoo lagu bixinayo xoolo lagu kubcinayo dadka masaakiinta lagana dhigayo aqniyo fuqarada iyo masaakiinta deegaanka tulo barwaaqo ayaa qaar ka mida la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid dadka fuqarada iyo masaakiinta ee la siiyey sakada lagana dhagay aqniyada ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta imaan ibraahim sheekh sahal baa layidhaah waxaan joogaa tuulo barwaaqa maanta waxaa la siiyey shan halaadoo geel ah waa waxaan weligay iisoo marin horena iisoo marin geelan waan dhaqaalaynhayaa insha allahu raxmaan waxaan u hayaa islaamka diinta ilaahayna in lagu koryeelaan rabaa carruurta aan ku korinayo waxaan rabaa inay ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaato gaaladana ebar ka dhigta zehla garguurtana gebi ahaantiiba hala gowracaan dhihi lahaa gaaladana ilaahay ha gubahana gabaadiira islaamkana alloo guusha siiya gu iyo jiilaalba garguurtana ilaahow la gowraca gebi ahaantiiba haddayda aad bay u fiican taha waa raraynhayaa waa kaa geelanna waa wataa galabta shan geel baa liis waa kan weliba kooraha wata waa kaa haddee geelaasaan rabaa galabta inaan haddee dhaqaaleeyo oon wadaha ku oon haddee dadaal dheeraada u sameeya geelanna haddee islaamka loogu gargaarahayaa oo diinta loogu soo koryeelahayaa haa diintan waa lagu difaaci xuseen xasan albi meesha joogto tuula barwaaqo shan geel ah leysiyey waa mahadsan yihiin waa ku faraxsanahay gaaladana allaha jibiya gaalada allaha jibiya yahuudda allaha jibiya nasaarada allaha jibiya waa arxadayda saf aad aan ugu faraxsanahay علي عبد الله علي امام بالير هان جوغا هدا قبل كجدا قرباري دقمدا تقول بروقان تاغن حركة الشباب وحي سيسي صدن يشنفو أريق سكدا هاي سيسي ما شاء الله إلهي وحن كبر يا دي كتابك إلهي كر الله كيانا مركا فرحدة إذن آذي وفي عنتهي أريق أسنوا قاتي وأنا كما سي آذان وفرح سنهي قال الله الدمية قال الله الدمية مسلمين تنا كر الله كديغا ولي ما سومرين انتاس لسينا ima soo marin mana arkin waana ku faraxsanahay waana adduunkan ima soo marin taasoo kale cid ay soo martayna lama sheegi karo hadda ka hor mujaahidiinta laga helaa warkaas isaga ilaahay ha barakeeya korna allah ka dhiga gaaladina allah dumi magacayga jaran maxamed aadan jiraadha yidhaha wadankan ku noolahayna waa gada deegaanka tuulo barwaaqa wadaadaha ari soddon iyo shan neef ay siiya farxadayda maasha allah khayr allaha siiya iyagana guudhi gacan buuxda allah ka dhiga gacan sarraysa allah ku dara meesha dhisku kale guusha allah raaciya cadowgooda cagta hoosteeda allah geliya anigana farxadaan dareensanahay anoo fiican siraad isaaq la yidhaaha oo jooga tuulo barwaaqa deegaankayna waana tuulo barwaaqa majaahiinta maxay siisay soddon iyo shan neef oo ari e gurigayga iigu imaaday way iigu deeqday way mahadsan yihiin cadowgana allaha ka qabta gaalana allaha jibiyo waana mahadsan yihiin guulaystayaal muslimiinta maxaan ugu duceynaa gacantooda tii sarraysa inuu alla ka dhiga cadowgana alla ka qabta kuwii guulaysta alla ka dhiga kuwii guulaysta allaha ka dhiga kuwii waaray allaha ka dhiga cadowgana allaha ka qabta saan u arkaa farxad adduun keliya xaanba la hadlila ahay farxad adduun keliya xaan la hadlila ahay mujaahiinta way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol way salaaman yihiin wayna mahadsan qayboynta sakada xoolaha nool ayaa si toosa uga socota degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waxaana maalmihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool laga qaybiyey deegaanada yaaqle iyo hereere tuur oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee gado mahadsanid cazaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu